maxkamadda sare ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa dil toogasho ah ku riday askari ka tirsan booliiska maamulkaasi oo horey dil toorey loo adeegsaday ay u geystay taliyihii saldhigga maxamed mooge ee beriga magaalada hargeysa oo lagu magacaabi jiray gaashaanle cabdicali nuur askariga xukunka dilka ah lagu riday waxaa lagu magacaabaa maxamuud cali nuur waxaana uu horay u dilay taliyihiisa kadib markii uu soo kala dhexgalay muran waxay sidoo kale maxkamadda sare ee ciidamada maamulka la baxay somalilan xukun xabsi ah ku riday askari ay sheegtay inuu caawiyey ninka dilka geystay maxkamadda sare maamulka la magac baxay somalilan oo ku dhawaaqaysa xukunka ayaa sida tan ahaa
dhimashadii gaashaanle cabdi cali nuur ina caashe xuseen xasan da'diisu lixiyo konton jir ah oo ahaa taliyihii saldhigga maxamed mooge ee qaybta bariga hargeysa maxkamadda sare markay aragtay qiraalka racfaanlaha koowaad ee egas ciidanka booliska saddexalufle maxamuud cali nuur ina aamino muuse labiyo afartan jir ah maxkamadda sare markay aragtay qiraalka racfaanlaha labaad ee ciidanka booliska dable guuleed cabdiraxmaan ismaaciil ina khatra cali da'diisa labiyo labaatan jir ah maxkamadda sare waxa ay ku xukuntay dembiile egas bool saddexalufle maxamuud cali nuur ina aamino muuse da'diisu labiyo afartan jir tahay dil toogasho ah oo sharaf darra ah weliba dembiilaha labaad ee egas bool dable guuleed cabdiraxmaan ismaaciil ina khatra cali da'diisu labiyo labaatan jir ah kaasoo oo gacansiin iyo caawin baxsasho siiyey dembiilaha koowaad waa maxamuud cali nuure waxay maxkamadda sare ku xukuntay labiyo toban sano oo ah xabsi ciidan xukunkii labada eedaysane oo ku soo gebagaboowey maxkamadda sare ee somalilan oo fulisay